ma'muumka waxaa u ansaxaya an yushaarika alimaama imaamka inuu la wadaagsado fi larkaani arkaanta kale wuu la socon karaa muwaafaqa weeye taas muwaafaqadaa wuu la samayn karaa taqdiimna wuu samayn karaa haba ahaadee karaahiye salaada kaa buridi maayo ilaa inaad arkaan dawiile ee kala hormarto mooyaane laba rugwi o walaa tubdulu salaatuhu salaadiisana buri mayso khilaafan arinkaasi kii khilaafsan xaaluhi litakbiirati alixraami takbiirat lixraamka si khilaafsan oo iyadu mushaaraka muwaafaqa iyo taqadum midna lama ogolo lama saamaxayo laakin laa yajuuzu lilmamuum mamuumkaasi uma banaano an yasbiqa alimaama inuu ka sabqo dhe uma banaano dheh xaaraan buu ku dhacaya hadduu ka sabqo xaaraan buu ku dhacaya laakiin xaaraamtaas sabqida uu ka sabqay hadduusan laba rugni kala hormarin takhallufkana uusan laba rugni ka takhallufin wuu iska daba un socon karaa wey waa loo garabaya mas'alatun wayajibu cala almusalli musalliga kan tukanaya waxaa waajib ku ah an ya'tiya inuu la yimaado bitakbiirati alixraami allahu akbarta xirashada kibaarteeduu la imaanaya walxaal huwa qaa'imun uu yahay maxaa yeeley lianna nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu u yidhi lilmusii'i kii xumaynaya salaatahu salaadiisa axadkii salaadiisa xumaynayey ayuu nabiga wuxuu u yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa qumta haddaad u istaagtid ila salaati salaada fakabir kibaaro ayuu yidhi idaa qumta ila asalaati fakabir marka takbiiratlixraamka markii lala yimaado waaye iyadoo la taagan yahay idaa qumta ayaa ku tusinaysaa faishtarada lahu wuu u shardiyey nabiga atakbiira xaala alqiyaami la kibaarto ayuu u shardiyey ee waman jaaa ninkii yimaado la yimaado bitakbiirati alixraami fii hayri alqiyaami lam tancaqid salaatuhu salaadiisan gutami mayso waqad yustashkalu waqad yastashkilu musama ka dhig waqad yastashkilu inuu ishkaal galo uu ka dheehgalmo ka qarsoomo humuud oga yimaado ayaa laga yaabaa haadaa warkaani calaa bacdi annaasi dadka barkooda korkii inuu ishkaal oga yimaado ayaa laga yaaba arrinka oo seebuu ishkaal ugu imaanaya oo fa yaquula uu yidhaahdo wahal hunaaka axadun axad ma jiraa ya'tii la imaanayo biha bitakbiirati alixraami fii hayri alqiyaami mar haddii salaadda qofku uu taagni ku tukanahayo taagni meelaan ahayn sideebuu allahu akbar ugu dhihi karaa waxaa haddee ugu hoday qiyaamka loo shardinayo salaaddii faradka ahayd waayo amaa sunnadu waad ogaatay sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam intuu fadhi ku galo oo uu qur-aanka wado markii qadra khamsiina o arbaciina aayatan meeshii inuu ku rukuuco uu niyeysnaa ay oga soo hadho yuu istaagi jiray marka fadhi waad ku kibaaran kartaa salaadaadana taagin waad ku dhamaystiri kartaa intii hadhay faradku iyo waxa laga hadlaya la soc marka marka wahal hunaaka axadun ya'tii biha fii hayri alqiyaami qiyaam taagni meelaan ahayn qof kula imaanaya allah akbarta miyuu jiraa dadka qaar saa inuu ishkaal ugu yimaado ayaa laga yaabaayo fa aquulu waxaan ku qowlayaa nacam arrinka arrin dhici kara weeye maxaa yeelay kaiiru min annaas in badan oo dadka ka mid a ya'tuuna way imaanayaan ilaa salaati aljamaacati jamaacada salaadeedii bay u imaanayaan waad aragteen musriciina xaalayin kuwa degdegayo fayajiduuna alimaama imaamkii bay ku ogaanayaan raakican mid rukuucsan inuu yahay bay ku ogaanayaan markay saa ku ogaadaan fa yukabiruuna way kibaaranayaan takbiirata alixraami bay kibaaranayaan xaala nuzuuli iyagoo sii hoobanayoba allahu akbar sii leeyahay markaasuu xaalata nuzuul yuu ku kibaaranaya waay xaala nuzuulihim bay kibaaranayaan ila rukuuci wayadunuuna waxay u malaynayaan anahum iyagu yudrikuuna rakcata waxaabay la tahay inay ragcaddaa marka haleeleen mana ayna haleelin xaqiiqa ahaan saad ogaan doonto waay marka fataqacu way dhacaysaa takbiiratu lixraami ow bacduhaa barkeeda ayaa dhacaya minhum xaggooday ka dhacaysaa asnaaa nuzuuli marka uu sii hoobanayo ee allah akbartii ka wada dhici amase bacdigeeda marka falaa yataxaqaqu ma xaqiijinayo sharduhaa shardigeedii qofka falaa yataxaqaqu dheh ma xaqiiqoobayo sharduhaa shardigeeda ma xaqiiqoobayo oo shardiga allah akbarta muxuu ahaa een xaqiiqoobin wahwa shardigaasi iqaacuha allah akbarta dhiciddeeda way ay dhacdo xaala alqiyaami taagni xaaladeeda ay ku dhacdo waay kamaa jaaa siduu u yimid ishtiraadu dalika fi lxadiidi xadiidka idaa qumta ila asalaati fakabir falaa tasixu salaatuhum bilkuliyati fadlan can idraakihim tilka arakca inay ragcadda haleelayaan bay umalaynayeen salaadii oo dhan baaba waxbaba ka jirin weeye falaa tasixu salaatuhum salaadooda asixi mayso bilkuliyati bayna u asixaynin bilkuliyati duubduub ahaan bayna u asixaynin fadlan falaa tasixu salaatuhum salaadooda asixi mayso bilkuliyati duubduub ahaan baynu ansixaynin kuli ahaan baynu ansixaynin fadlan ay faadilan xaal uu arrinkaasi faadilka yahay ka dheer yahay can idraakihim tilka rakca ragcadii ay haleeli lahaayeen iyagu ay malaynayeen waxaaba kasii daran salaadoo dhan baaban u xasilan weeye macnuhu fadlanta marka fadlantaasi mafcuulu mutlaqnimay ku nasboon tahay ugu yafdulu daalika arrinkaa isaga ah wuxuu dheeri kasii yahay fadlan dharar wuxuu kasii dheer yahay can idraakihim tilka rakca ragcadda ay haleelaan arrin kasii dheer weye arrinka ay ku dhaceen oo waa maxay salaadiion kaba asixin weeye ragcadaha lala iskaba daaye facalaa haada idan facalaa haada in jaraynaa haddaan dureersanno calaa haada arrinkaasi idan waktigaasi yusannu waxaa u sunno ah liman duul seebuu yeeli weye marka hadday arrinku saa noqday waata sunnada yusanu waxaa loo sunaynayaa liman jaaa ninkii yimaado ilaa salaati aljamaacati an yatiyaha horta bisakiinatin xasilooni iyo waqaarin kaasiino inuu ku yimaado wey sakiinada iyo waqaarku waqaarka waa si yani heybad leh waay sakiina si xasiloon iyo waqaarin si heybad leh oo heybad ay ka muuqato oon faraq faraq aanan ahayn ayuu ku imanayaa walilxadiidi saxiixi idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo oo loo istaago falaa ta'tuuhaa salaada ha u imaanina walxaal antum idinku tascawna kuwa ordaya aad tihiin ee waatuuha u imaada walxaal antum idinku tamshuuna aad soconaysaan famaa adragtum wixii aad gaadhaan fasalluu tukada macnaa maca alimaami wey wamaa faatakum wixii idinka tago hortiinna lasii tukado faatimmuu ay faatimuuhu fima bacdi dib ka soo taamyeelo oo dib kala imaada waay xadiidkaasaa kugu daliil ahoo orodkaba horta yaa kuu fasaxay waay nabiga falaa ta'tuuha wa antum tascawna adood idinkoo tiigsanaya oo ordaya ha imaanina baa la yidhi waatuuha wa antum tamshuun wayajibu calayhi waxaa ku waajiba qofka musalliga ah an yaqifa inuu istaago ayaa waajib ku ah laxdatan ilbiriqsi yastaxdiru uu laxdada maanta unzaman baa loo jeedaa intaad ishbiriq ka siiso yaa laxda horta loo yaqaana haddee intaa way ka ziyaadaysaa kulli waktulistixdaarka laba saddex laxdo wey iyo ka sii badan marka laxdada waa un zaman u weyaan an yaqifa zamanan kaanamaa iyadoo la dhahay lamid tahay wayajibu calayhi an yaqifa inuu istaago laxdatan zaman inuu istaago ayaa waajiba zamanka oo yastaxdiru uu xaadirsanayo fiiha zamanka laxdadaa fiigeeda macnaa laxdadoo mu'anas uu celinhayaae anniyata uu soo xaadirsanayo uma yukabiru wuu kibaaranayaa walxaal huwa qaa'imun markaas horta tartiib soo soco safka gal qalbiga marka salaaddii kusoo xaadiri inaad tukanayso faradaad tukanayso faradkana uu salaatulkadaa yahay cisha maqrib uu yahay salaad fulani uu yahay markaa intaa qalbiga ku rido adoo intaa qalbiga ku diyaariyey iyo allahu akbartii marka aakhirka ishaleeshii waay uma yukabiru wuu kibaaranaya walxaal huwa qaa'imun uu yahay mid taagan markuu kibaartii bogo uma yantaqilu ila rukni aladii ruknigiibuu u guurayaa yajidu alimaama imaamka uu ku ogaanayo fiihi dhexdiisa uu ku ogaanayo rukniga aad imaamka ku og tahay markaa markaad allahu akbar aad waxba iswareerin ama ha sujuudsanaado ama juluus bayna sajdatayn ha ahaado mas'ala marka jirta oon loo baahnayn waxaa laga yaabaa dadku inaad timaadid iyadoo sujuudii loo hoobtay sida kuu fiican ee fadiilada badan ma aha in aad sugtid inta uu ka soo toosayo say dadku yeelaan ma aha waxaa kaaga fadli badan rukuucdii waad ka gaari weydo oo markaad xidhan rabtay ayuu rukuucdii ka soo toosay imaamkii soo ma ah xidho sujuudda ku haleen sujuudda ku gaari waxba taagniha ku sugin sababta waxaa weeye haddii aad laba qof masalan tihiin oo adigu aad taagnidii ku sugto midna uu rukuucdii oga daba sujuuddii oga daba tago sujuuddii uu ku haleelo kaasaa kaa fadli badan maxaa yeelay inta sujuud buu layimid ilahi dartii buu sujuuday cibaaduu ku dhex jiraa adiguna maalayacni waa iska taagan tahay marka maalayacni oo sii taagnaato khayrka ka qayb gal waa u degdeg inaad khayrkaa lagu dhex jiro aad ka qayb gasho marka meel kastaba ha ku jiro waxay ku kala duwan yihiinu haddaad rukuucda kusoo gaadho ragcaddaa lagu xisaabaya haddaad rukuucda kusoo gaari weydona ragcaddii laguma xisaabaya laakiin khayrkii waad bilowday waad ka qayb gashay inta unbaa weye mooya laakiin meel aan salaada looga xidhani karin ama rukuuc ha ahaato ama sujuud ha ahaato ama ictidaal ha ahaato ama sujuud ha ahaato ama juluus bayna sajdatayna meel walbaad oga xidhan kartaa kolba sida kuu degdeg badan un intaad wakti ku dhumin lahay taagn taagnida khayrka hor la bilow falidalika takbiiratu lixraamka waa tan ay sunno tahay markuu qofka allahu akbar imaamka dhooba adiguna allahu akbar markiibaa ka dabadhe maxaa yeele haddaad sii ta'ahurto fadiilo fara badan baa lagaala tagay oo inta ay dadkaas salaada ku jiraan khayr badan bay kula dhaafeen waay marka wuxuu leeyahay shaykhu waxaa waxaa loo sunneeyey an yaqifa inuu istaago laxdatan yastaxdiru fiiha niya uma yukabiru wahuwa qaa'imun uma yantaqilu ila arukni aladii ruknigii buu u guurayaa yajidu alimaama imaamka uu ku ogaanayo fiihi rukniga dhexdiisa midkuu doonaba ha ahaadee marka maxayse ku kala duwan yihiin waa ka fain adraka alimaama imaamkii hadduu haleelo marka ninkan ma'muumkaa fii rukuuci rukuucdii buu ku haleelay lowyaha la qabsanayey waطma'ana wuuna xasilay macahu maciisuu la xasilay laxdatan zaman yar ayaad kula xasishay xusibat lahu ninkaa waa loo xisaabaya alrakcatu rakcad baa loo xisaabaya ee wain ictadala alimaamu marka imaamka hadduu kaa soo hortooso oo fakharaja uu ka baxo can xaddi rukuuci rukuucda xaddeedii meeshii ku sarjarnayd uu soo dhaafo hee walxaal lam yadma'ina alma'muum mamuumka uusan xasilin ma'muumkii adogoon xasilin ayuu ka soo toosay meeshii haddaad rabto waad fooda markaad la sii gelinaysa ma kusoo dabamaroba oo aad rukuucdii sii fooda sii gelinaysa in yar inaad kula xasisho un baa shardi ah xasilidda haddii la waayo ama uun markuu soo toosaya ku gaar ama dhax iskaga hor imaadaba eh ay saa ayna dhicin lam yudriki rakcata rakcaddaa qofka mamuumkama halinayo taasay ku kala duwan yihin haddaad rukuucda ku haleeshood kula xasishona waad haleeshay ragcaddaasi haddii taa hortaada laga soo toosona ragcadda way ku dhaaftay intaa un weeye farqiga wain ictadala alimaamu imaamka hadduu ictidaalo oo fakharaja uu ka baxo can xaddi rukuuci uu ka baxo walxaal buu ka baxay xaddi rukuuca lam yadma'ina alma'muum ma'muumku uusan xasilin lam yudriki rakcata rakcada ma uusan haleelin marka sheekha wuxuu leeyahy wahunaaka mas'alatun daqiiqatun mas'alo hoose ayaa jirta oo mas'alo qarsoona waa maxay wahya hal yudriku ma'muumu ma'muumka miyuu haleelayaa alrakcata rakcadda miyaad haleeshay biidraaki rukuuci am laabudda an yaqra'a fii tilka arakcati alfaatixa xataa yuctada bitilka arakca asalba rukuucda ood ku haleesho keli oon faatixo aan lahayn ragcadda ma lagu xisaabaya mise waxaa laleeyahay rukni baad ka tagto faatixadii rukni weeye waan gaari doonaaye faatixadii baadan aqrinayne marka rukuuc lagu haleelay waxba kuu tari mayso ma jirto taasi waabay arri masale noocaa dadku wareerini jireenoo ay dhihi jireen waman lam yaqra' biumi alqur'aani falaa salaata lahum bay la soo boodaya adu ayahan dambaabay iska dhaafaan haddana masale kale bay keenaan waxay dhehen loogama baahno ma'muumka faatixa loogama baahno ay keeneen kula ber bay u guuraan waa waxay dhihi jireen haddaadan aqrinin oo rukuucda aad imaamku ku gaadho rukni baa kaa maqan oo faatixadii ah saa darteeda xadiidkii ahaa oo xadiid aan gaari doono waman lam yaqra' bifaatixati lkitaab ay dhihi jireen haddana waxay yidhaahdeen yacni faatixaba qiraba lagama rabo tan aan iska rabin waxaa weeye salaada jahriyada ah weliba suwarteeda waaye amaa faatixa miya jahriyatan kaanat isalaatu aw siriyatan waan gaari doonay waa la iska rabaa faatixa iyada marka wuxuu leeyahay masaladaasaa meesha taallaa madhabu la'immati alarbaca madaahibta arbacada a a'immatu madaahibi alarbaca madhabkoodu waxaa weeye ana alma'muuma ma'muumka yudriku rakcata ragcadda wuu haleeli biidraaki rukuuci alimaami imaamka rukuucdiisa ood haleesho rukuuci alsaxiixi ee saxiixa ahaa rukuuci almujzi'i rukuucnimada kuu gudaya rukuuc rukuuc saxa oo rukuuc booskeediina gelayo haddii marba imaamka aad ku haleesho ma'muumow walow faatixanayaadan aqrinayn ragcadda waad haleesho waaye saas wey madhabka a'immatu alarbaca marka almujzi saxiixidaasuu ixtiraas bixinaya wa qowlunaa rukuuc biidraaki rukuuci alimaami unbaa yaa nidhe asaxiixi almujzi'i maxaan ugu daray wa qowlunaa asaxiixu almujzi'u aa nidhe ictiraazan liajli ictiraazin weeye min rukuuci alkhaamisati rakcad shanaad rukuucdeeda haddee taase waxaa weeye saxiixa ma aha waa rukuuc aana saxiixa ahayn weeye aw rukuuci hayri mutawadi maya rukuuci hayri mutawadi waa hayru saxiixada rukuucu alkhaamisana waa rukuuc aan ku gudaynin ninka kama ayna burin hadduu marsaahiya u salmaansan yahay haddee bixaqihii waxba ma ogon ninkan haddii marka adigu aad ku xiratid nin noocaa aada aragtid oo ragcaddii shanaad u istaagay baad rukuuciisii ku xiratay rukuucdaa rukuuc mujzi ahoo maxsuub ahoo la xisaabayo oo salaadiisii ka tirsan ma ah waa mid iska fadle weye oo dheeri ah oo aan banaanayn hadduu ogaan lahaan hata hadduu ogaan lahaa aan u banaanaateen marka taasoo kaleeto ayada jamaacadii ku haliili mayse ku haliili mayse laakiin rukuucdaa markuu ka tago oo atixiyaadka uu u fariisto atixiyaadka mujdi wey way kugu ansaxaysaa maxaa yeeley atixiyaadkana waa kii dambe lagaa rabay un mogta maalan qofka hadduu ragcad khaamiso u istaago markuu fariisan lahaa buu khaamiso u istaagay ragcaddaa khaamisada ah qirada iyo qiyaamkaas iyo rukuucda iyo ictidaalka waa arkaan dheeri oo ziyaade waay ku xidhan kari maysid kuwaas markii laakiin iyo sujuudi iyo kulli iyo bayna siditeynka laakiin atixiyaadka markuu u fariisto waad ku xidhan kartaa maxaa yeele atixiyaadka intan dhexe ziyaaday ahayd atixiyaadka laakiin waa kii maxsuubka ahaa waay kugu ansaxayso sidaa weeye marka aw rukuuc aw ayri aw rukuuci ayri mutawa hayri mutawadi'in mid weysaystay rukuuciisa hayrkeeda w naxwi dalik wa lixadiidi sayidina abi bakrata radia allahu canhu anahu abi bakrahaas abu bakrkii maa ogow hadda abi bakrata weeye ninkaan nufayc ibnu xaaris buu magaciisa la yahay nufayc ibnu xaaris baa la yidhaahdaa marka abi bakrata radia allahu canhu anahu intahaa ila الnabiyi nabiga ayuu gaaray sala اllahu alayhi wasalam walxaal huwa xabiibku raakicu mid rukuucsan uu yahay farakaca wuu rukuucay qabla an yasila ila safi safka isagoon gaarin ayuu soo rukuucay marka rukuuca haddii lagu haleelo inuu ku gudi buu ku sheegayaa mooye mujzi iyo saxiixi ma waxa hadda xadiiska meesha uu u yaallo waxaa weeye madhab اأmة الأربعة رadي الlه عnهm أن الmaأmuuma yudriku rakcة bإdraaki رukuuc الإimaami aلصaxiiح الmujزiءi maxaa u daliila xadiidkan أnahu abi bakrata oo ta'la weeye intaha ilى النabiyi salى الlahu عalayhi wasalam wاlxaal huwa xabiibku raakicun farakca ninkii abi bakrata ahaa baa rukuucay qabla an yasila ilى safi dhexduu kasoo rukuucay markaasu isagoo rundudo iyo safkiisaa kusii galay fadukira dalika linabiy ama fadakara dheh fadakara wuu sheegay abi bakra dalika linabiyi buu u sheegay marka inuu isaga sheegay bay u eg tahay cibaarada sida hadda hadalkana bay ka socoto wuu la khidaabi haya marka ninka isagaaba la khidaabaya marka waa loo sheegay maaha fadakara abi bakrata dalika linabiyi buu u sheegay sala allahu alayh wasalam faqaala marka nabiga wuxuu yidhi zaadaka allah marka inuu isagu shaad garanaysaa meeshu uu musamo yahay fadakara iska dhahaysaa zaadaka allaahu alla ha kuu ziyaadiyo xirsan dadaal cibaadoo kale alla ha kuu ziyaadiye e walaa tacuud ha u noqonin buu yidhi saa mar dambe ha yeelin adoon safka gaarin ha sii rukuucin rawaahu albukhaari qultu waqad ajmaca ahlu lcilmi calaa ana rakcata rakcadu tudraku waa la haleelayaa biidraaki rukuuci naqalahu alxaafidu ibnu mundir ayaa soo naqilay fi lawsat faqaala wuxuu yidhi ajmaca alkhalqu khalqiga waxay ku kulmeen ana kula man adraka alimaama imaam mid haleelay kulligii raakican xaaluu imaamka yahay ku rukuucsan oo fa rakaca macahu maciisa rukuucay adraka wuu haleelay tilka rakcata rakcadda ayada ah iyo wa qiraa'atahaa tilka rakcata wa qiraa'atahaa marka ujeeddada wa qiraa'atahaa waayo marka qirada qiradii umbaa kuu qira'a mar haddaad rukuucba ku haleeshay rakcaddaa macal qiradeedii qiradeediina imaamkaa kaa xambaaray ragcad kuu dhanweeyo oo dhan waaye qiradeediina waad way ku dhan tahay oo ajirkeedii waad helaysaa oo imaamkaa kaa xambaaraya waxba kaa naaqisa lagu dhihi maayo wa saxa canhu waxaa ka casahay can inabiyi sala allahu alayhi wasalam aydan annahu qaala inuu yidhi idaa ji'tum ila salaati haddaad salaada u timaadaan walxaal naxnu anagu sujuudun kuwa sujuudsan aan nahay fasjuduu sujuuda oo nala sujuuda buu yidhi xabiibku sala allahu calayhi wasalam kow walaa tacuduu walaa tacuduuha shay-an waxna ha ka xisaabanina oo sujuudaasi ragcad baan haleelay hadhihina oo ha xisaabanina la yidhi waman adraka arakcata faqad adraka salaata marka rakcad ninkii haleelo salaada wuu haleelay macnaha rakcadaasaa loo xisaabi baa loo jeedaa sidaa wey imaam اlbayhaqi fii sunanihi can sayidina bni mascuudin radia allahu canhu qaala man lam yudrik اlimaama raakican lam yudrik اrakcata wahuwa saxiixun ayda faman dalika jayidan buu ku leeyahay yajibu cala almusali kan tukanaya waxaa waajib ku ah an yusmica inuu maqashiyo nafsahu naftiisa alqiraa'ata inuu maqashiyo qirada fi siriyati salaada siriyada ah walaa tasixu salaatuhu salaadiisa asixi mayso idaa lam yuxarik hadduusan dhaqdhaqaajinin shafatayhi labadiisa bishimood iyo walisaanihi carab idaa lam yuxarik shafatayhi walisaanahu dheh idaa lam yuxarik hadduusan dhaqdhaqaajinin shafatayhi labadiisa bishimood iyo walisaanahu carabki hadduusan dhaqdhaqaajinin wahuwa ka noocaas ahe bishimo iyo carab dhaqaajin la-aanta ah huwa alhamsu hamsi baa la yidhahdaa kaas hamsi ayaa la yidhahdaa hunu hunu wey waxba yani aan sawd un laga yaabo in sawd la maqlo laakiin wixii uusan qira'ana ayna muuqanin ama hamsi wixii nafta lagu idmaaro oo nafta ku idmaaran weeye marka marka qira wuxuu qiro noqonayaa shaygu waxaa qiro la dhihi karaa markii la aqriyo oo carabka iyo bishimaha ay shaqeeyaan waaye haddayna carabka iyo bishimihii shaqayni meesha qiro ma taallo marka salaada jahriya iyo iskaba dhaaf waaba lala jahriyo dadkao dhan baa ku maqlaya haddii salaada duhur baad tukanaysaa casar baad tukanaysa tii la siraysanayo way soo maaha siraysigaa la siraysanayo haddii aad saa un iska tiraahdo unaad carabka unaad gudaha kaga walaaqdo afka ama saad laabtaada qalbigaada ku durariso faataxadii ila waad yeeli kartaa ma og tahay taase aqira baadan la imaanin oo salaaddii kaa asixi mayso marka waxaa la doonaya inaad wax aqridid marka naftaadana ha maqasho oo sawdka afaada ka soo baxayo naftaada maqashi saas wey tan la doonay taasaa marka qira arrinkaasu inooga hadlaya sheekh raximah llahu tacaala jazaahu llah bilkhayr waa nool yahay qaala taabiciyu taabicigii wuxuu yidhi cabdullahi bni sakrabata sakhbarata dheh cabdullaahi bni sakhbarata nin taabici buu ah wuxuu leeyahay sa'altu waan weydiiyey khabaaban ayaan weydiiyey maxaan su'aalay akaana rasuulu llahi rasuulka alla miyuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaqra'u kii aqriyo fi luulaa tan hore midda hore miyuu ku aqrini jiray adduhra waalcasra ayaan u jeedaaye duhur iyo casar tooda hore bimacnaa jusga hore oo salaadooda weeye oo ragcadaha hore weeye wax miyuu aqrini jiray akaana rasuulu llahi rasuulka alla miyuu ahaa sala allahu calayhi wasal yaqra'u kii aqriyo fi luulaa midda hore adduhra waalcasra miyuu aqrini jiray qaybta hore miyuu aqrin jiray aduhr walcasr miyuu aqrin jiray marka hadda kanoo kaleeto bedelu ijtimaal baan dhahaynaa aduhra walcasrada fi luulaada baa laga bedelaya aduhri walcasri marka waa ijtimaalo uulada duhurkaa shamlinaya uulada duhurkaa shamlinaya bedelo bacdi min kulli ma markaa bacdigaa la bedeli jiray ma ogtahay duhurigaa hadda kulli ah uuladu juz weeye marka waa ijtimaal ysaluunaka can shahr xraami qitaali fii oo kaleto wey akaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yaqra'u fi luulaa miyuu aqrini jiray aduhri miyuu aqrini jiray ay fi duhri iyo walcasri uuladooda miyuu aqrini jiray oo ragcadaha hore ee duhurkii casarka wax miyuu aqrin jiray faatixada ka soo haray faatixadii lagama hadlahayo ogow suura waa wax la isweydiinayo qaala wuxuu yidhi nacam wuu aqrini jiray waxbuu aqrin jiray qaala wuxuu yidhi biayi shayin kuntum tacrifuuna dalika waaba siriye ee duhur iyo casr waa la siraystaaye seed ku garan jirteen inuu wax aqrinayo maxaad ku garani jirteen qaala wuxuu yidhi bidiraabi liyati bidiraabi lixyatihi garkiisa dhaqdhaqaaqiisa yaan ku garan jirnay marka haddii bishinkii bishimaha iyo carabka ayna dhaqdhaqaaqaynin garku dhaqdhaqaaqayo haddaad saa iska tirahdon markaad bishimaha iyo carabka isla aad ka shaqaysiisid markaasuu garka dhaqdhaqaaqaya marka waa in saa la yeelo waayo bidiraabi lixyati baan ku garan jirnay buu yidhi qaala alxaafidu albayhaqiyu fi sunan wuxuu yihi wafiihi daliilun waa say ka fahmeen weeye dadkii istinbaadka u ahalka ahaa waaka qaala alxaafidu albayhaqiyu wuxuu leeyahay fi sunan asunan alkubraa weeye wuxuu leeyahay wuxuu ku yidhi wa fiihi xadiidkaa waxaa ku sugan daliilun daliil calaa annahu sha'nii amare laabudda maaran min an yuxarika musalliga inuu dhaqdhaqaajiyo lisaanahu carabkiisa bilqiraa'ati uu ku dhaqdhaqaajiyo arrinkaa inuu yahay laga maarmaan baa meesha laga qaata waayo idiraabulixya wuxuuna imaanayaa markii carab la dhaqaajiyo wey qultu liannahu shanigu waxaa weeye man taxarakat ninkay dhaqdhaqaaqdo lixyatuhu dalla wuxuu tusiyey arrinkaasi calaa ana xanakahu dhamxalagiisa aw fakkahu ama afkiisa fuqiisa yataxaraku inuu dhaqdhaqaaqayo markay markuu garhka dhaqdhaqaaqayo waxaad garanaysaa dhanxalagan ama fag afka fakkiisa hoose fuqiisa hoose weeye oo garhka ku yaallo inuu shaqeeyaad garanaysaa ana xanakahu aw fakahu macnaa kan hoose weeye yataxaraku inuu dhaqdhaqaaqayo yataxaraku inuu dhaqdhaqaaqayo yaad meeshaa ka soo qaadanaysaa waay wadalla ma og tahay bani aadamka xayawaanka intiisa badan buu taa ka shabahaya oo markuu xayawaanka markuu wax cunayo ama afkiisa uu ka shaqaysiinayo waxa dhaqdhaqaaqayo fuqan hoose waaye fuqan hoose ayaa dhaqdhaqaaqa ilaa waxaa laga soo reebaa oo keliya inta la ogyahay la garanayo baalka yaxaaska la yidhahdo yaxaaska isaga afkii fuqan hoose wuu iska fadhinayaa kan koraa dhaqdhaqaaqa sidaa weeye kullu xayawaanin yuxariku fakahu lasfal baa la yidhi ila timsaax yaxaaska mooye marka mar haddaad aragta garkii dhaqdhaqaaqay fagiisii hoose afka fuqiisii hoosaa shaqaynaya waaye wadalla wuxuuna tusiyey calaa annahu yuxariku lisaanahu bilqiraa'ati dhamxalaganna carabkii baa hadda ku yaalla carab markaad dhaqdhaqaajiso intaa dhaqdhaqaaqi markaad carabka dhaqdhaqaajiso intaa dhaqdhaqaaqaysa marka bishimaha iyo markii laga shaqaysiiyona kanaa dhaqdhaqaaqaya sidaa wey calaa annahu yuxariku lisaanahu bilqiraa'ati fasaxaabatu radia allahu canhum kaanuu waxay ahaayeen yulaaxiduuna kuwii milicsado qiraa'ata nebiy bay milicsan jireen isha la raaci jireen sala allahu calayhi wasalam fi salawaati siriya salaada siriyadee hoos loo akhriyo alduhri waalcasri ah biannahu kaana inuu ahaa yuxariku kii dhaqdhaqaajinaya lisaanahu carabkiisa wabitaali marka raacdada ku-xigtada marka ay tahay yusmicu kii maqashiin nafsahu naftiisa maqashiin alqira'ata qira'a saasay ogaani jireen wey in naftiisa uu maqashiinayo oo bal ay dadka ka dambeeya ay maqli jireen marka qaarna wuuba inoo soo wadaaba wqad habat ala'imaة اarbaca a'imadii afartaha waxay ku tageen ilaa wujuubi taxriiki lisaani carabka dhaqdhaqaajintii inay waajib tahay bilqira'ati iyo wa cadami kifaayati imraari اlkalaami kalaamka oo la mariyo cala alqalbi qalbiguna aad ku durooriso ay fii nafsi aad ku durooriso duuna talafudi ku hadal la'aan hee arrinkaa inuusan banaanayn bay ku tageen oo isku waafaqeen maxay saa u yeelayaan iqtidaa'an kudayasha bisunati saxiixati lagu dayanayo fi istinbaadihim dhambalashadooda ay ka soo dhambasheen axaadiisa arrinka asaga ah calaa caadatihim arrinkaasi xaaluu caadadooda ku duldheehan yahay fii dalika radia allahu canhum caadadooda say u tahay istinbaad oo caadadooda waxa weeye a'immadu axaadiisa inay wax kala soo baxaan marka axaadiisii nabiga kala soo baxeen qirada in loo baahan yahay carabka iyo inay dhaqdhaqaaqaan bishimaha ay shaqeeyaan sidaa weeye wa can sayidina abi qataadata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam waa ka marka xadiidkii oo saxiixoo muslim iyo bukhaari ay warinayaan waa ka marka in nabiga uu qirada salaada jahriyada ah naftiisa maqashiini jiray wa can sayidina abi qataada radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu wuxuu ah sala allahu alay slam yaqra'u kii aqriyo fi rakcatayni aluulayeyn labada ragcadoodoo hore oo min salaati duhri ka ahaadeen labada ragcadoodoo hore oo min salaati duhri ka ahaadeen wuxuu aqrini jiray bifaatixati alkitaabi wa suuratayni faatixatu lkitaab oo ragcad walba ah iyo suuratayn oo labada ragcad kale ah yuawilu fi luulaa labada ragcatan hore wuu sii dheeraynaya wa yuqasiru fi aaniyat midda dambena waa uu gaabinaya wa yusmicu laayata aayaddana wuu maqashinaya axyaanan wakhtiyada qaar bimacnaa annaguna maqashinaya wey wa yusmicu laayata aayaddana wuu maqashinaya axyaanan oo isaga ka badaaya annagii ka dambeynay ama marka qaar waxaanu maqlaynaa suuradda uu aqrinayaan garanayna waa duurkii casarkii hadda ogow wa kaana yaqra'u wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ah yaqra'u kii aqriyo fi lcasri salaat lcasrna bifaatixati alkitaabi wa suuratayni w iyana aqrini jiri weeye sidaa weeyaan qultu waxaan leeyahay buu leeyahay sheekha mualifka lowlaa anahu haddayna jirin ee lala yahay anahu nabigu sala allahu calayhi wasalama kaana inuu ahaa yusmicu kii maqashiinayo nafsahu naftiisa kii naftiisa maqashiinayo in uu yahay arrinkaa haddii lala yahay fi lqiraa'ati qirada maqashiinayo dhexdeeda asiriyati lamaa carafuu ma ayna garteen maada kaana yaqra'u fi lcasri salaatulcasrka wax uu aqrinay ma ayna garteen fafii dalika arrinkaa waxaa ku sugnaaday daliilun waadixun daliil cad ayda laabana calaa maa qulna wixii aanu nira ee naftiisa inuu maqashiinayo ah daliil cad baa meesha u yaalla weeye wa fii qowlihi sala allahu calayhi wasalam fii xadiidi lmusii'i salaatahu ninkii musii'i salaatahu la dhihi jiray xadiidkiisa qowlkiisa nabigu uu ku qowlay uma qra aqri maa tayasara macaka min alqur'aan iqra' buu yii mogtahay iqrana waa qira waxaa loo yaqaanaa wixii la aqriyi waayo oo sawd bishimo iyo carab ay aqriyeen baa qira la dhaha wax qalbiga lagu dureeyey qira ma aha daliilun baa ku sugan xadiidkaasi waadixun cad calaa wujuubi ismaaci nafsihi bilqiraa'a naftiisa inuu maqashiiyo waajibnimadkeeda qirada uu maqashiinayo waajibnimadkeeda daliil waadixa ugu sug weye faqad qaala alimaamu alghazali imaamu alghazali abulxaamid wuxuu yidhi raximahu allahu tacaala fi lixyaa alqiraa'atu qira maxaa la yidhahdaa buu ka hadlay imaamkaasi alqiraa'atu qiraa'a cibaaratun mucabaratun tii laga cabirayo wey markaan qiraa'a ka hadlayna waxaa laga cabiraya can taqdiici sawti sawtka oo la googooyo bilxuruufi lagu soodaynayo can taqdiici sawti sawtka ku googooyidiisa bilxuruufi lagu googooynayo dhe ama can taqdiici sawti bilxuruufi sawtka oo xuruufta taqdiica iyo sawtka labadaba iskaga tacalluji marka sawtida lagu tacalujiyana si fiican can taqdiici sawti sawtka googooyidiisa bilxuruufi lagu soodaynayo oo la googooyo walaabudda min sawtin sawdna waa laga maarmaan faaqaluhu marka sawtka kan ugu yar an yusmica nafsahu weeye fain lam yusmic nafsahu lam tasix salaatuhu asixi mayso hadalkaa waa hadalkii imaamu ghazaali weeye raximah allahu tacaala wa qaala araaqibu fi lmufradaat wuxuu ku yidhi raaqib lisfahani inuu haban malaynaya ninkan fi lmufradaat kitaabka wuxuu ku leeyahay fii maadati qara'a markuu ka hadlayo wuxuu yidhi alqiraa'atu damu alxuruufi waalkelimaati kelimooyinka iyo xuruufta oo la dumo weeye bacduhaa ilaa bacdi barkeeda bar loo dumo fi tartiibi xagga tartiibta welidaasaa darteeda qaala alimamu shaaficiyu fi lum wuxuu yidhi yusmicu nafsahu nafsahu kan la siraysanayo salaada ee salaadaha siriga ah qirada akrinayo yusmicu wuu maqashiinayaa nafsahu naftiisuu maqashiinayaa iyo waman yeliihi kan jiiraankiisa ah maqashii ay laa yatajaawazuhu ma sii gudbinayo waaye naftaada iyo kan kugu dhow oo ku gaartaagan ha maqleen kama huwa kama hiya fi lmajmuuc yusmicu nafsahu naftiisuu maqashiinaya iyo waman yeliihi laa yatajaawazuhu bilmacnaa xaal uu ku dhahan yahay kamaa hiya fi lmajmuuci siday cibaaradu majmuuc u ahayd ay ugu sugnayd waxaa weeye macnaheedii ayuu sheekha kuugu soo rarayaa hadalkaa kullay dheeraa marka uu soo goostay marka yusmicu nafsahu waman yeliihi laa yatajaawazuhu lama gudbayo kan kugu naftaada iyo kan jiiraankaada oon maqashiye hasii gudbinin waaye bilmacna cibaaradu macnaha xaalay ku dheehan tahay oo macnaheedii buu ku soo naqilay kama hiya fi lmajmuuc marka ibnu xajar raximah allahu tacaala ayaa wuxuu qabtay bidiraabi lixyatayhi baan ku garani jirni xadiidka oo bukhaari iyo bayhaqi ay warinayaan xaafidka ayaa cibaaradaa marka sii qabtay bidiraabi lixyatihi garhka nabiga dhaqdhaqaaqiisaan ku garani jirnay inuu wax akrinayo sooma ayna dhihin fiihi waxaa ku sugan buu yidhi hadalka noocaasa xaafidkaa leh alxukmu biاdaliili daliil wax lagu xukumo liannahum iyagu xakamuu way xukumeen bidiraabi lixyatihi garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa yay calaa qiraa'atihi ku xukumeen garhkiisa dhaqdhaqaaqiisii yaa inuu wax akrinayo meeshaas xukumkaasa oga soo baxdaasay ku xukumeen laakin laabudda min qariinatin qariino waa in la helaa weeye tucayinu alqiraa'ata qariino waa in la helaa cayinaysa waxa uu akrinayay garku waa dhaqdhaqaaqaye ma faatixadii buu akrinahayaa ma dikri kaleu akrinahayaa ma suuradihii buu akrinahayaa saxaabadana akrintaa uu garkiisa dhaqdhaqaaqaya waxay ku xukumeen inuu akrinayay suuratayn qur'aan inuu akrinayay meeshaa ku xukumeen way ka soo qaateen marka marka waa in qariino la hayo waxa uu akrinahayo waxa uu yahay qariino in la helo weeye tucayinu alqira'ata duna adikri waadducaa maala liana idiraaba alixyati yaxsulu wuu xasilayaa bikullin minha minhumaa buu yidhi lakin minhaa baa kasii fiican ama minhumaa oo dikriga iyo ducada kale loo celiyo o wa kaanahum waaba iyagoo saxaabada nadaruuhu eegay nabiga bisalaati aljahriyati bay eegeen liana dalika almaxal nadaruu bisalaati aljahriyati salaaddii jahriyada ah ayay eegeen liana dalika almaxalla oo minhaa huwa maxalu lqiraa'ati weeye salaaddii jahriyada ay og yihiin marka meeshaan qiyaamka ah maxalu qiraa'a inuu yahay ee maxalu ducaa uusan ahayn qarinada la haysto waxaa weeye salaada jahriyada ayaa la ogyahay meesha inaanan duca lagu aqrinin marka waxa uu aqrinahayo waa qira qiro weeye tan kale qarinadu waxay garanayan hadde faatixada qadarkeeda ay garanayaan waxaan in wax kasii dheer u yahay waa ay garteen marka meesha in faatixa la aqriyey qur'aana lasii aqrinahayo way muuqataa in faatixa horta la aqriyey oo wax ka dheeri la aqriyey zamankaa tusinaya waxa ka dheeriga inuu qur'aan yahayna wadciga salaadaha jahriyada ay ka soo qaateen oo salaadaha jahriyada inay adkaar iyo duca aan qiyaamka lagu aqrinin ay ka soo qaateen marka qariinadaas yaa wuxuu loo fahmay in meesha uu nabiga salaadaha jahriga uu qur-aan aqrini jiray haddee axaadiista qaarna daahirkooda aad ka garanaysaaba wa suuratayni buu ku leeyay yudawilu fi lula wa yuqasiru fi taaniya wa yusmicu alaayata axyaana marka mararka qaar aayadahay maqli jireenba oo taa iyadoo wax iska cad waayo de axaadiisi baa iska fara badan laakiin cibaaradaa hadda bidiraabi lixyatid ambuu hadda isaga hadla gaarahaan oga hadlaya wida ndama ila dalika qowlu abi qataadata waaba kanba kaana yusmicuna alaayata axyaanan haddii aan kusii darnona qawiya alistidlaalu wallahu aclam marka meesha inuu qur'aan jiray la garay garka dhaqdhaqaaqiisa in qur'aan la aqrinayo oon faatixaan la aqrinhaynin adkaaran la aqrinhaynin waa la gartay qariino horta macnawi waa la hayaa mid cadna waa la hayaa midda macnawi waxaa weeye qiyaam duca iyo adkaar midna laguma aqriya horta qur'aan baa lagu aqriya oo salaaddii jahriyada cishihii maqribka kasoo ogaadeen marka nabigu qur'aan buu aqrinaya qur'aankiina faataha wax ka badan inuu yahay way arkahayaan oo zamankii waa tusinaya qariino kale oo lafdiya la hayaayo waa abi qataada qowlkiisu leey kaana wa kaana yusmicuna alaayata axyaana waqtiyada qaarkood wuxuuna maqashin jirayba aayadduna maqashin jir marka aayadihi maqli jireenba sidaa weeye macnaha وإda أضifa إilى dalika qowluhu slى الlahu عalayh waslm saluu kama ra'aytumuuni usli aladii fi اlbukhaari tama bal kamula اlاstidlaalu wallah اlmuwafiq iskaga soco hadda marka wa qaala alimamu الnawowiyu imaamu اlxaafid الnawowi raximah اllahu taعala fi اlmajmuuc waadna اlsraari siraysiga midka ugu hooseeya waxaa weeye an yusmica nafsahu naftiisa inuu maqashiyo إida kaana صaxiixa samci haddii qofkaan tukanayo isaga naftiisa dhegihiisu ay fiican yihiin waa inuu naftiisa maqashiyo oo weli walaa caarida cindahu wax caarid ahoo ka hor joogsado kaasoo min laqadin hugun iyo wakayrihi kayrkiisa na ayna jirin markuu qofka caadi yahay wax shanqadha hadda in xataa ila mar baa soodkaada aadan maqli karin wax caarid ahoo yimid oo inuu isaga maqlo ka hortaaganna ayna jirin waa intaa buu kor u qaadaya marka heerkaan buu kor u qaadaya qiyaas naftiisu ay maqli lahayd qiyaasta ninka dhigaha saxiixa leh hugunna uusan ka agdhoweyn qiyaasta uu maqlo umbaa lagaa rabaa un adiga marka hadduu dhaba culus yahay qofka ilaa uu naftiisa maqashiyo kor ha u qaado lama dhahayo marka hadduu hugun jiro salaaddii duhurkahayd ilaa ay naftaada maqasho kor u qaad laguma laha ee waxaa laleeyahay hadduusan hugunna jirin qofkana uusan ega cuslayn qiyaastii uu maqli lahaa unbaa lagaa raba wax yar wey wax yar wey sawd yar unbaad nbaad unbaa meesha ka soo baxaya wax sii badan maaha wa haadaa caamun fi lqiraa'ati arrinkaa marka salaadaha siriyada ah qiraa'aadkoodao dhan waxyaalaha qowliga ee laiska rabo o dhan bay arrintaa camimaysaa wahuwa caamun fi lqiraa'ati waatakbiiri waatasbiixi oo fi rukuuci ahaadeen iyo wagayrihi wاtashahudi wالsalaami wالducaa'i sawaaء waxaa waajibuhaa waajibkeeda iyo wanafluhaa waxaasoo idilba laa yuxsabu lama xisaabayo shayun shay oo minhaa ashyaadaa ka mid ah xataa yusmica nafsahu naftiisa ila uu ka maqashiyo kulli waxaasoo dhanba wixii haddii mar salaadu ay siriyo tahay waxyaalaha qiraa'aadka ee ku jiro tasbiix iyo duca iyo adkaar iyo qur'aan ataxiyaad salliga nabiga waxaasoo idin laftaadaad maqashiinaysaa sidaa weeyaan salaadaha jahriga qaybtooda dambe duhurka iyo cishaha iyo maqribka iyaga naftooda qaybtooda dambe qiraa'aadkoodana naftaadaad maqashiinaysaa haddaadan naftaada maqashin laguma xisaabayo wey idaa kaana saxiixa samci walaa caarida saxiixu samcina aad tahay wax kaa hor istaago maqalkooda oo shanqarayna aynan jirin naftaada inaad maqashisaa w hadday kuwaa jiraan miya qiyaasaad ku maqli lahayd maad koru qaadaysaa fain lam yakun kadalika hadduusan marka arrinku sidaa usan ahaanin rafaca wuu koryeelayaa bixaysu si buu koryeelayaa qadar yusmicu nafsahu naftiisa uu maqashiin lahaa low kaana kadalika hadduu sidaa arrinku ahaan lahaa haddii marka uu saxiixusamci uusan ahayn ama hugun uu jiroba qiyaastii haddayna waxaa jirin uu maqli lahaa unbaa kor ayuunbuu kor u qaadaya low kaana hadduu ahaan lahaa kadalika saas laa yujziuhu uma gudayo laa yujziihi uma gudayo hayru dalika arrinkaa hayrkii uma gudayo waayo hakadaa nasa calayhi shaaficiyu sidaa ayadaa ayuu imaamu shaafici caddeeyey raximahu allahu tacaala waاtafaqa calayhi alasxaab hadalka waa hadalkee waa hadalka imaamu nawwi raximah اllahu tacaala fi lmajmuuc uu saa ku yiri weeyaan judka saddexaad waynbagii waxaa waajiba hunaa meesheenan muraacaatu cadami tashwiish mar ilan meeshii waxaanu leenahay qofka qiraa'ada iyo wax alla wixii wax la aqrinayoba ah lagu qowlayoba ah ama waxa wax sunna ha ahaado sida takbiiraat intiqaalaad oo kaleeto iyo tasbiixda iyo atixiyaadka hore iyo ama wax waajib ha ahaado sida maarata yani faatixada oo kaleeto iyo atixiyaadka dambe iyo salliga nabiga ee ku jiro iyo wax waajib ahaaya sala allahu calayhi wasalam wax sunno ee wuxuu doono ha ahaada ee tasbiix iyo qiraa'a ahaaya wixiiba waxyaalaha la siraysanayo wixii lala jahras waaba lala jahraya dee dadkao dhan baaba maqlaya waxaa salaada dhexdeeda ah ee hoos loo akriyo kulliba waxaa lagaa doonayaa inay naftaadu maqasho hadday naftaada maqli weydo naftaada yani qiyaas ay naftaada maqli lahayd waayo haddii markaa shanqar kale ama adugu aad iga culus tahay ilaa aad maqashisid kor u sii qaad laguma laha qiyaastii ay naftaada ku maqli lahayd unbaad kor u qaadaysaa baanu nidhi kow marka haddaadan saa yeelin oo qiyaastii naftaada ay ku maqli lahayd aadan gaarsiinin waxa ama sunnaha aada ama waajib ahde wax kumuusan asixin haddii wuxuu faatixo u ahaana faatixadii qiraa'adeedii ma haysid oo dadaad carabkuun aad gudaha kaga shaqaysiisid oo kaleeto ama aad qalbiga ku duloorisid qiradii meesha kuma haysid marka haddii mar la dhahay marka wixii naftaha la maqashiiyo tashwiish dadkii inay iswaswaasiyaan arrinkaa inuu meesha yimaado baa laga yaabaa oo dadka ad yani qalbigaada kusoo dhaca soo maah taasuu kaaga hadlayaa marka aquulu waxaan ku qowlayaa qiyaasta horta la sheegay wax tashwiish keenayo ma ah aquulu waxaan ku qowlayaa wayanbagii waxaa waajiba hunaa meesheena muraacaatu cadami tashwiishi isqasid dadka ay sawdka isku qasaan oo ay hadalka yani isdhaafo tashwiishka oo la iswaswaasiyo arrinkaa la-aantiisa waa in la ilaaliya oo uusan dhicin maca wujuubi ismaaci nafsihi haddana naftaada inaad maqashiso qiraa'adeeda waajibideeda maceeda oo ay waajib kugu tahay maxaa yeele waxaa naftaada ay maqlayso kan agtaada inuusan maqlin baa laga ya waxa hoos iska badaaye hadduu maqlona yacni sawdka un soo bixidiisa suduurkiisa unbuu maqliya xuruuf ahaan iyo wixii aad ku hadashay wax uu garanayo ma aha oo inuu is-usta iyo waxa uu yar garto oo yar eftiisa ku dhacdo waa dhici kartaa oosan laakiin waxaad ku hadlaysa uusan kala soocaynin naftaadun laakiin si fiican bay u maqlaysa wix adaaba aqrinahayaaye jidhkaadii buu ka soo bixahayaaye marka wuxuu leeyahay sheekh fain tacaarada marka fain tacaarada hadday iska hor yimaadaan oo qiraa'adii aad naftaada maqashin lahayd kuwaaba waad u waswaasisay kuleba oo ku agtaaganba oo waswaas buu kaa sheegtaaba arrin noocaasaad ogaatay waa dadaali xaggiis jaanibkiis waad ka dadaalaysaa laakiin ismaaca naftaada aad maqashiinaysaa wax walba muhima qudima alismaacu buu ku yidhi ismaaca la hormarinaya naftaada inaad maqashitaa lagaa rabaa waswaasna jiiraankaadii baa kaa sheegtay soo ma ah horta dadaalba horta oo haddii waxaa dhab ay tahay hoos u dhig oo kor hausii qaada koruqaad lamar naftaadun baa ladoon maqashii sooma oo ku sarjartaa la doonaya laakiin heer ay naftaada xataa maqlaynin gaarsii laguma laha nafta ood maqashiisa wax walba laga hormarinaya saas wey walyuclam marka waxaase sheegi buu leeyahay sheekha waswaaskanba waxaa weeye qalbigaan joogin marka horeba wuxuu yidhi marka walyuclam ha loo ogaada buu yidhi annahu shaniya amare ida ishtaqala hadduu shuqloomo almusalli ka tukanayo bitadabburi ma shay qalbi raacintiisa yaqra'uhu uu aqrinayo oo qalbigiisa uu raaciyo oo ku tadab waxaad aqrin ood qalbigaada la socodsiiso jayidan si dhab ah fa inahu shaniya amare laa yata'aharu ninkaasi kuma ta'asurayo bitashwiishi tashwiishkaa la sheegayo maba ku ta'asurayo marka hore ma saamaynayo marka haddii adugu aad qiraa'adaada inaad la socoto qalbigaada ku mashquuliso ood qalbigaada xaadiriso ood salaada qalbigaada la socodsiiso agtaada wixii ka shaqaray maba ogaanaysidba dad badan oo salafkiiana waxaasaa ka sugnaaday marka rag badan oo salafkiia waxaa jiray ahalkiisa markuu soo markuu keligii iyo taabiciintiiba xataa ay qaar oga jiraan bal ay madax ka yihiin waxaa dhici jirtay ahalka reerka qoyska marka uusan salaad ku jirin odaygaa isaga eh sheeke iyo wax nooca inay ku kacaan ma ayna dhici jirin markuu salaad galona waa iska sheekaysani jireen oo maxaa ugu wacan markuu salaad galo nama maqlayo bay leeyihin nama ogaanayo markuu salaada galo maba na ogaanayoba laakiin markuu salaad ku jirin soo maaha waa xaadir qalbigiisii xaadir weeye marka shanqadhii iyo wixii gafe iyo hadalkii laqwi ahee reerka dhexdiisa jac buu leeyahay salaadda hadday inay sheekaystaan doonayaan intuu salaadda ka geli bay sugaya markuu salaada galo markaasa sheekada bilaabaya saasaa caado u hali jirtay waa dad ilaahay doorto waxaa weeye hadday heer kale gaare weeyaan darajo weyn bay gaareen marka sheekha wuxuu yidhi wa amaa maa yatanaaqaluhu waxa ay isku dhexwadwadaan isla isu rararayaan bacdu nnaasi dadka barkooda oo wayansibuunahu ay u nisbaynayaan lilnabiyi ay u nisbaynayaan sala allahu calayhi wasalam oo ah laa yushawish qaari'ikum qaari'ikum laa yushawish qaaru qaari'ukum qaari'ukum qaari'iina yuusan waswaasinin calaa musalliikum kiina tukanayo ay leeyihiin waa xadiid nabi loo nisbeeyo nabiga ayaa hadalkaa ku qowlay fa xadiidu mawduuc waayo kaasi xadiid ma aha buuri wqad warada xadiiu waxaa soo arooray buu yidhi xadiiu laa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'ati fi salaati xadiidkaa wuu soo aroorayo barkiina bar yuusan kula jahrin qiraa'ada fi salaati rawaahu axmed weeye wa huwa xadiidun xasanun weeye bishaahidi laakiin midka isaga mas'ale kalow ka hadlaya wa fiihi waxaa ku sugan cadamu jawaazi ljahri bilqiraa'ati lalisraar tan la sheegi waxaa weeye kor ha u qaadina oo salaaddii siiriyada aheyd haddaad adugu la jahto kaana la jahro ee jahrkaba horta yaa fasaxay waaye taasuu xadiidka diidan yahaye nafismaqashiintii meeshan lagama hadlihayo wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan cadamu jawaazi iljahri bilqiraa'a qiraa'ada oo kor loola jahro kor loo qaado inaanay bannaanayn baa ku sugan lal israari israar ma aha la siraysto ma aha waxaa la diidan yahay alladii israarkoo yusmicu alinsaanu insaanka uu maqashiinayo bihi bisababi israarka sababtiisa nafsa wax ku maqashiinayo tambiihun wamaa yaquuluhu bacdu naasi haddana dadka barkooda waxa ay ku qowlaan wakhaasatan waxaan khasisayaa bacdu xamalati shahaadaati luqati alcarabiya kuwa luqa alcarabiya shahaadooyinkooda xambaarsan oo kuliyatu luqa alcarabiya aan ka soo baxnay dhahayo kuwaasaa weliba khaasatan yaan yuu hadalka sii taabanayaaye waxa ay waxa ay dadka ku qowlaan wakhaasatan kuwa ay ku qowlaan buu yidhi oo ah ana hunaaka inay jirto ana hunaaka halka inay ahaatay qiraa'atun qiraa'o saamitatun waxa la yidhahdo qira'a saamita dadka qaarkood waxa ay wadwadaan buu yidhi oo ay sheegaan wa khaasatan kuwa shahaadooyinka xagga luqada ay ku soo qaateen xambaarsan waxa ay sheegaan oo ay leeyihiin waxaa jira wax la yidhahdo qira'a saamita qiradii aamusnayd qiradii aamusnayd waxa ay sidaa yidhaahdaan waxaan waxba ka jirin weeye buu kuu soo wadaa waxa ay saas leeyihiin oo ah ana hunaaka inuu halkaa jiro qiraa'atun qiraa'o saamitatun oo saamita oo qiraa'o saamita wax la yidhaahdo wahiya taasna waxaa weeye qiraa'ada noocaasina xadiisu nafsi nafs sheekaysiga weeye oo aad hadal qalbigaada kaga dhex sheekaysato duuna an yuxarika dhaqaajin la'aanteeda alinsaanu insaanka uu dhaqaajiyo shafatayhi labadiisa bishimood uu dhaqaajiyo la'aanteeda uu shayga qalbiga kaga sheekaysanayo kaa oy deetana qira u bixiyeen fa khada'un khada weeye min naaxiyati alcarabiya xagga carabiyada kaasi waa khada maxaa yeelay fiiri masalan jaraa'idka oo kaleeto markii la soo qaato waxaa caadi ah jaraa'idka inaanan gowgowgowgow laga siinin qofka wuu daalacanaya wuu eegi una wixii qalbigu ka akrinahayaa bikayri sawtin wa xuruufin xuruuf iyo sawd la'aan jaraa'idku ama ha ahaado luga alcarabiya ama hayrba ha ahaado marka wix waa akriyey ninkii laakiin qalbigu ka akriyey marka midkaa waxaa yidhaahdeen waxaa la yidhahda qira'a saamita khada weeye taas taa qira maba aha mudaalaca la yidhahda daalacasho baa wtaa wuu daalacday qofkaan mudaalaco weeye mooye taasi qiro ma aha sidaa weeye macnaha fakhada'un weeye oo min naaxiyati alcarabiya xagga carabiya hataa khada bay ku tahay wa inamaa yusamaa dalika mudaalacatan baa lagu magacaabaya lianna alqira'ata qira waxa qira la yidhahdo cinda alcarabi laabudda waxaa loo maaran la'yahay an takuuna inay ahaato qira sawtan sawt inay ahaato muqatacan la googooye bixuruufi ilhijaa sawt xuruufulhijaha aad ku googoynayso oo dhowdhowdhowdhow aad ka siinayso oo xuruufta ay ku dhex gogo-an tahay sawdna ilan sawd mogtu waxaa la yidhahdaa wixiiba ay dhegtu maqasho waa iska sawd sawdku marka mid xuruuf leh oo xuruuf lagu googooyey markuu noqdo qiraa'a weeye kaas laakiin sawdkii hadduusan xuruuf ku gogo-an uusan lahayn kaas sawd un weeye kaasi qira ma aha waa sawd un kaas matalan fooridii iyo wixii lamid a sawd waaye laakiin qira ma aha maxaa yeele xuruufba ma lehe sama aragtidu marka qira waxaa la yidhahdaa wixii sawda ee haddana ay xuruuf ku dhex gogo-an tahay kaasaa qira la yidhahdaa amaa sawdka ay dhegta maqlaysa laakiin xuruuf aynay ku dhex gogo'neen qira ma noqonayo marka haddana sawdkii markii uu bishimaha ay saa oga shaqaysayaane sawdkiisii dhegtu maqasho sawdkaas waa kaa weye qira marka wixii haddana hadduu qalbiga sii noqdo mudaalicuu noqonaya saa weye marka macnaha ad kala fahmaysa wa ilaa falaa tusamaa qiraa'atan hadduu wuxuu saa sawd xuruuf lagu gogooyo usan ahaanin qira lagu magacaabi maayo fa yuqaalu waxaa lagu qowlayaa daalactulkitaaba kitaabkii baan daalacday marka intaad kitaabka ishor dhigto adiguna aad qalbiga kaga dureeriso wix meesha ku yaallo dhan aad carabna joog kelimo oga dhihin waa daalacatay maadan aqrinin saa weeye macnaha fa yuqaalu waxaa lagu qowlayaa daalactulkitaaba ayaan daalacday walaa yuqaalu qara'tuhu qiraa'atan saamitatan qira'a musan baan aqriyey ma aha meesha waa daalacatay iyo qira' saamita a ma jirto waay fafham dalika jayidan wallahu subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay isagoo nabiga ka warinayo kaana wuxuu ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam yarfacu kii kor yeelo buu ahaa yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garbood qaabilkooda ayuu kor ugu qaadi jiray ida iftataxa salaata salaada marka uu furfuranayo wa idaa kabara markuu kibaartona kor buu ugu qaadi jiray gacmihiisa lirukuuci rukuucda darteeda markuu kor ugu qaadona waa uu kibaaran jiray weeye wa idaa wakhtigiina kii kibaarto ayuu ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam kii koryeelodhe gacmaha rafculyadaynkii baan hadda haynaa wa idaa wakhtigiina kor buu u qaadi jiray gacmaha kabara u kibaarto lirukuuci rukuucoo darteeda markuu u kibaarto oo uu rukuucayo waaye kor buu u qaadi jiray laba jeer weeye soo ma aha wa idaa wakhtigiina waa uu koryeeli jiray gacmaha rafaca uu kor yeelo ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda uu ka soo koryeelona gacmaha kor buu u qaadi jiray weeye rafacahumaa kii kor yeelo buu ahaa kadaalika sidaasoo kaleeto aydan kadaalika bimacnaa xadwa mankibayhi labada garbood qaabilkooda ayuu geyni jiray waa saa horey uu soo mara takbiiratulixraamka aan soo tilmaamayno labadan lafood ee labada garbood halka fiiq labadooda fiiqa labada dhinac kale ah iyaad gacmaha korkooda saa u qaabilinaysaa waaye xagga koraad ka qaabilinaysaa marka dhegahana waad la simaysaa midig baad iyo bidix baad ka marinaysaa waaye labadan kurankur ee kuusan ee garbaha fiidahoodaena korkoodaad geynaysaa gacmaha marka labada dhawood bay la sinaanayaan dabcan haddii wa qaala wuxuuna dhihi jiray nabiga sala allahu calayhi wasalama samica allahu liman xamidahu buu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamd wa kaana wuxuuna ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalama laa yafcalu kii aanan falin daalika arrinkaa isagaa fi sujuudi sujuudda dhexdeeda arrinkaa ma uusan fali jirin wey wa fii riwaayatin oo macnaa fi sujuudi ma uusan fali jirin junuuska bayna sajdataynka ah yaa loo jeedaa waa uu kuu soo wadaayo riwaayadan dambaa kuusii caddaynaysa wa fii riwaayatin limuslim riwaayad muslim ku sugnaatayna waxaa ku sugnaa ee ku tiilay walaa yarfacuhumaa bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda nabiga kor muusan ugu qaadi jirin gacmihiisa sidaa wey walaa yarfacuhumaa korkii u qaado muusan ahaanin bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda wa canhu cabdullaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa isagii abiha allaha ka raadi ahaaday qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi rasuulka allah ayaan arkay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa waqtigii qaama uu isu taago fi salaati salaada dhexdeeda markuu istaago rafaca ra'aytu rasuula allahi baan arkay sala allahu calayhi wasalama idaa qaama fi salaati salaada dhexdeeda markuu istaago rafaca yadayhi gacmihiisa uu koryeelay oo kii kor u qaaday uu yahay ayaan arkay buu leeyahay xataa yakuuna ilaa ay ka ahaadaan labada gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garboodla sinaadkooda ilaa ay ka ahaadaan marka idaftataxa salaadii hore waaye marka middaa weeye idaa qaama fi salaa waatii takbiiratulixraamka wakhtigeeda gacmaha kor loo qaadayo weeyaan waan soo mar waqad caqada alimaamu albukhaariyu imaamu waqad caqada albukhaariyu bukhaari wuxuu guntay baaban baab ayuu guntay oo fi rafci gacmo kor u qaadida dhexdeeda ahaaday samaahu uu ku magacaabay baabu rafci اlyadayni fi اtakbiirati اlأuulى maca aliftitaaxi sawaan sidaasuu ku magacaabay oo waxaa weeye baabu rafci اlyadayn gacmaha kor uqaadidooda baabkeedii weeyaan fi takbiirati اlأuulى takbiirada hore dhexdeeda kor loo qaado gacmaha maca aliftitaaxi furfurashada maceeda sawaa'an iskumar oo allahu akbarta iyo gacmo koruqaadidda ayaa iskumar ahaanayaa wey ay maca takbiirati alixraami baa loo jeedaa maca takbiirati alixraam takbiiratulixraamka maceeda waaye fi takbiirati aluulaada haddee tan uulada ee taa weeye moogtahay yarfacu yadayhi buu koryeelayaa laa qablahu takbiirta horteeda ma koryeelayo walaa bacdahu ma koryeelayo hada huwa alasaxu cindana sidaa weeye sida saxiixa agtanada wahuwa madhabu lbukhaariyi kama tara meeshaa marka hadda aan soo marnay raqamka boqol labaatan iyo afraad wuxuu leeyay qaala alxaafid ibnu xajar fi lfatxi qowluhu imaamka qowlkiisa bukhaari weeye uu ku qowlay baabu rafci lyadayni fi takbiirati اluulaa maca aliftitaaxi sawaan huwa daahirun arrinkaas waa arrin muuqdo weeye huwa daahiru qowlihi dheh nebiga qowlkiisa daahirkiisa wey fii xadiidi ilbaabi yarfacu yadayhi ida iftataxa ama qowluhu ibnu cumar dheh cabdullaahi bnu cumar qowlkiisii buu hadalkaa waafaqsan yahay uu ku qowlay yarfacu wuu koryeelayaa nabiga yadayhi labadiisa gacmood ida iftataxa salaata wa fii riwaayati shucayb alaatiya bacda baabin yarfacu yadayhi xiina yukabir markuu kibaaranayo buu gacmaha kor u qaadi jiray fa hada daliilu muqaarana macnaha waxaa laga hadlaya yarfacu yadayhi xiina yukabir ayay mid ahayd yarfacu yadayhi ida iftataxa salaata rafcu lyadayni fi takbiirati luulaa maca aliftitaaxi sawaan in marka gacmo kor u qaadidda iyo allahu akbarta ay wada soconayaan wey waa meesha marka masalada aanu soo marnayo fuqahadu ay ka qaateen markaad a'da soo bilaabayso gacmahana kor u soo qaad bar ra'da markaad gaarayso gacmaha ha ku ekaadeen laabta hoosteeda iyo xudunta korkeeda ha ku ekaadeen sidaa weeye fa haadaa daliilu lmuqaarana isla xiriirinta daliilkeeda midkan weeye hadde waqad warada waxaa soo arooray hadde oo la hayaa taqdiimu rafci cala takbiiri baa soo arooray fii bacdi alaxaadiid wa cagsuhuna wuu soo arooray akhrajahumaa muslim labadaba muslim baa weriyo allah akbarta in la hormariyo daahirka laga qaadanayo sida cagsigeeda rafculyadaynka loo hormariy alakbarta la dambaysayin haddana la qaadanayo waa la arkay wa fi lmuqaaranati ayuu ku soo arooray iyo wa taqdiimu alrafci cala atakbiiri wa fi lmuqaaranati marka waxaa weeye waqad warada wuu soo arooray waqad warada wuu soo arooray taqdiimu rafci cala takbiiri iyo wa cagsuhu ayaa soo aray akhrajahumaa muslim garanay marka wa fi lmuqaaranati iyo wa taqdiimi arafci cala takbiiri khilaafun bayna alculamaa ma la xiriirinayaa mise gacmaha horta hore loo kor loo qaadi allah akbarta markaa la daba dhigaya khilaaf ayaa bayna alculamaa waalmurajaxu cinda asxaabina hadalka yaa wata xaafid ibnu xajar wey والمرجح عند أصحابنا أي أصحاب الشافعية وهي المقارنة إلا حريرية ويسن راجحة ويرجح الأول متك هو روحة ترجيحين يا وهدواك كم هو ومقارنة هذه حديث وائل بن حجر وانا صامرنا ما ربضنا ودي رجحين عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير وقضية المعية معية قضية وحوي أنه رفعه ينتهي ودمانيا بانتهاء بانتهاء التكبير ودمانيا كرقادة يا الله أكبرت وأنا اسكمر دماغا وهو الذي صححه النووي إمام النووي كان أصحي لأرنك وهي في شرح المهذب ونقله عن نص شافعي وكسر نقلي
يسن وحال السنين يا رفع اليدين labada gacmood kor u qaadidooda ayaa sunna ah fi salaati fi arbacati mawaadica marka hadda wuu kuusoo taxdiidinaya hadda axaadiis aanu soo marnay afar meel baan ka soo qaadanay midka saddex meel baanu ka soo qaadanoo hadda ka muuqatay kan afraadna haddaad heli doontaa waayo can sayidina caliyin sayidina cali waxaa laga wariyey karama allahu tacaala wajhah wejigiisa alla ha karaameeye wa radia allahu canhu allah ka raadi ahaadee كان رسول الله رسولك الله وحو أهابه إلى صلى الله عليه وسلم إذا قام مركو يسوتاغو إلى الصلاة الصلاة صلاة المكتوبة فرض كهد كبر كي كبارتو أيوها ورفع يديه قعمه سنوى أكريال جري حذو من كبيه قربه سقاب الكوضة وامد ويصنع مثل ذلك أرن كأرن لمدى أيو سمين وقعمها يكر قاد يحذو المنكبين إذا قضى markuu dhameeyo qiraa'atahu qiraa'adiisa markuu dhameeyo oo wa araada uu doono an yarkaca inuu rukuucona arrinka arrin lamiduhu samayni jiray waa laba jeer wayasnacuhu arrinka haddana kii sameeyo buu ahaa idaa rafaca markuu ka soo kor noqdo min arukuuci saddex walaa yarfacu kan afraadna waad heli doontaaye walaa yarfacu yadayhi gacmihiisa kii kor u qaado nabiga muusan ahanin fii shayin shayna oo min salaatihi salaadiisa ka mid ahaade walxaal huwa qaacidun isagoo fadhiyo nabiga gacmaha kor muusan u qaadi jirin waayo bimacnaa waxaa weeye juluuska bayna sajdatayna rafculyadayn inuusan wadanin baa lagugu tusinaya wa idaa qaama min asajdatayni waata marka kii afraad waa ka marka xadiidkanaa kuu sheegay wa idaa qaama min asajdatayni markuu labada sujuud ka kaco waa marka uu kacayo weeye rafaca yadayhi kadalika wa kabbara marka wa idaa qaama min asajdatayni waa goormaa waxaa weeye ataxiyaadka dhexe markii laga kaco waayo ataxiyaadka dhacay kicitaan ataxiyaad laga kacayo kaa weeye kan la koryeelaye kicitaan kasta oo laba sujuud laga kacay maalan waa ragcadda labaad iyo ragcadda saddexaad marka laga kacayo koryeelka markaa ma aha buyi marka la koryeelayo waxaa weeye cinda alqiyaami min atashahud alawal waaye oo marka rafcigaasi bacdu salawaad unbaa markaa yeelanaya weeye kuwa qaar ma yeelanayaan salaatulfajri oo kaleeto yeelan mayso salaadaha kale kulli marka waxay leeyihin atixiyaad dhexo kuwaasaa marka iskale rafcigaas marka uu ku sugnaaday waay wa ajmacat alummatu ummaddu waxay ku ijmaacday oy ku kulantay cala istixbaabi rafci lyadayni fi takbiirati alixraam allahu akbar tafiigeeda gacmaha kor loo qaado walaakin cinda arukuuci rukuucda agteeda iyo warafci ka kor noqoshada agteeda cinda rafci minhu min rukuuc laga kor noqona labadaa masale lam yajmacuu kuma ayna ijmaacin ama cinda takbiirati alixraam rafciga ah waa ijmaac isagu wakadalika alqiyaamu min atashahudi alawali fi asalaati alhulaasiyati waalrubaaciyati kaana kuma ayna ijmaacin marka rafculyadaynka hal mar muu mujmacu calayhi yahay waa marka salaada la gelayo allahu akbarta la odhanayo wakhtigeeda gacmaha kor in loo qaado waa ijmaac way iyadu amaa saddexdan kale marka la rukuucayo marka laga soo kor noqdo iyo marka salaadaha atixiyaadka dhexeda atixiyaadkooda laga kor noqonayo saddexdaas rafculyadayn mujmacu calayhi ma aha wey wa idaa rafaca yadayhi gacmihiisa markuu koryeelona haadaa wuu la qaabilayaa bihimaa labada gacmood mankibayhi buu la qaabilayaa muxaadaatan qaabilitaan buu la qaabilayaa kama jaءa fi اlxadiiثi walaa yusanu an yuusilahumaa se in uu gaarsiiyo ilaa shaxmatay udunayhi labadiisa dhegood baruurlaydooda inuu gaarsiiyo sunno ma aha weeye ow yalmisahumaa ama se uu taabsiiyo fii hada rafci maxaa weeye intaasaad tidhaahdi inaad halkaa meesha marka loodloodadan yar ee carjawda ah inaad gacmaha gaarsiisid oo aad taabsiisid waxba taasi sunno ma aha waayo dadka qaar waa yeelaan laakiin haddee sunno ma aha baa la yidhi laakiin de hadduu yeelana waa arrin iska jaa'iza waaye laakiin sunno ma aha wax hadda ajir uu keelayo hal yeelo loo odhanayo maaha min alxadiidi saabiq xadiidkaa hore asaxiixi ee saxiixa ahaa ay yatadixu ka soo caddaanaya ana rafca alyadayni fi salaati gacmo korqaayada salaada dhexdeeda gacmaha kor loo qaado inamaa yakuunu rafculyadaynka wuu ahaanayaa fii arbacati mawaadica afar mawdac ayuu